deeq raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool puntland ayaa laga ambabixiyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa raashinkan u dirtay puntland xildhibaan maxamed jaamac jakarta oo laga soo doorto puntland ayaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma waxa uu ku wareejiyey gargaarkan ugu horreynna guddoomiye maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey deeqdan loo diray puntland waxaan joognaa baqaarka hay-adda maalinta musiibooyinka oo dabcan aan sidii shaqadayna aheedba aan howlo ka wadno howlahaasoo runtii hadda gargaar bini'aadanimo oo ku socdo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay ka taagnaayeen ee deegaanada puntland kuwaasoo runtii aan rabno insha allahu tacaalaa in ay dadka halkaas joogaahay ay ka faa'iidaystaan waxaan halkan wadnaa oon raashinka aan dirayna uu dhan yahay ilaa iyo saddex kun oo qoys kuwaasoo aan rabno insha allahu tacaalaa inay si degdega ku gaaraan maadaama xaalado adag meeshaas ay ka jiraan laga soo sheegaya dagaalla qabiileed ay ka socdaan oo runtii qax iyo dhibaato sababay abaar ay ka jirto waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa mana ahan markii ugu horraysay muddo aan hadda wax badan aan laga joogin waxaa la geeyey raashin kaasoo runtii uga soo degay magaalada boosaaso oo ku tegay tilmaamtayna oo aan dowladda imaaraadka aan ka codsnay inay halkaasi ka dejiso dhanka kalena xildhibaan jakarta ayaa dhankiisa goobta raashinkan lagu wareejinayay ka hadlay waxaa xildhibaanku uu mahad celiyey hay-adda sodma isaga oo sheegay in raashinkan la gaarsiin doono deegaanada puntland runtii hay-addu shaqo fiican ay ummaddeeda u haysaa markii kowaadna ma ahan markii u dambaysana ahaa mayso insha allah soo hadda maareeyu sheegay raashinkaanna waa bilow loogu talagalay inaan gaarsiinno saddex kun oo qoys oo dhigjoojina ka badanna waa imaan doonaa ilaa idankiisa haddii ay maaragtay raashinkan markay gaaraan deegaanka oo aan culays iyo shida isa ka imaan inaan iyadana mar kale ku dayno hay-adda sodma ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay maamul goboleedyada u diraysay raashin gargaar ah kuwaas oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen si looga samata bixiyo xaaladda nololeed ay wajahayaan